alxamdu lilah hanaaw lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo lixaad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shaya wacbudu اllah allah caabuda wacbudu waxaad caabudaan allaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu ha wadaajinina ha shariig yeelinina bihi billaahi ilaahay bicibaadati shay-a waxba ha la wadaajinina wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana aayaaddaani waa aayad jaamica ah arrimo waaweyn ayaa ilaahay inoo ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala maadaama laga soo hadlay wasaayaad iyo dardaaramo la xidhiiray khalqigu iyo dhexdooda mucaamalada ah raggii iyo dumarkii iyo dhexdoodii iyo qoyskii tii rabbi ayaa laga hadlaya subxaana wa tacala addoommada ku lahaa wacbudullaha ilaahay caabuda baa ilaahay leeyahay dadkiiyo qalbiyaashiinna iyo jawaarixdiinnaba ilaahay ka caabuda walaa tushrikuu ha shariig yeelinina shirki mid jeliya oo muuqda iyo mid qarsoon labadaba bihi ilaahay walaa tushrikuu ha shariig yeelinina bihi billaahi ilaahay shay-a waxba ilaahay ha ugu shariig yeelinina waxay doonaan waxaase ha noqdeen cidnaba ha ugu shariig yeelinina macnaha weeyaan wa bilwaalidayn walaa tushrikuu bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana markii taa laynoo tilmaamay ilaahay waxa uu mudan yahay subxaanahu wa tacaala addoommada xaqa uu ku leeyahay waajibka saaran addoommadu inay ilaahay caabudaan rabbinimadiis aysan waxba la wadaajin ilaahnimadiisu aysan wax kale garab gelin ilaa addoommada ilaahay xaqa uu ku leeyahay waa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya baa waxaa misna laynoo tilmaamayaa arrimo kale oo iyaduna muhiim ah waxaa laga hadlayaa waalidkii baa laga hadlaya wabilwaalidayni ixsaana wa axsinuu u ixsaan sameeya bilwaalidayni labadii waalid ixsaana ixsaan iyo samafal u sameeya inaa u khidmaysaan inay waxyaalaha ay madaalibtooda usoo xasilisaan inaad biishaan awoodiinna inaynaan codkiinna kor u qaadin iyagoo dushooda hadal adag inaynaan kula hadlin xataa haddii waalidkaasi laba gaala ay yihiin waxa weeyaan xuquuq bay leeyihiin oo qofkii waalidkiisoo gaala inuu dilo ama biilkii ka goosto ama u ixsaan samayn waayo arrimahaas lama rabo ayb wabilwaalidayni ixsaana wabidilqurbaa wa axsinu waxaa kaloo ixsaan samaysaan oo aad xidhiirisaan bidilqurbaa qaraabanimada kanu saaxiibka ah qofka saaxibulqaraabada ah riximka ah xagga aabbe ka yimid ama xagga hooye ka yimid aa qaraabada ka tihiin walaal iyo adeer iyo abti iyo dadka la midka ah ayb bada waa la soo celcelinayaa wabidilqurba waxa weeyaan xaqa raximnimada iyo qaraabanimadu inuu adag yahay baa lagu tilmaamaya oo qofku waxaa la leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen qofkii doonaaya in risqiga loo waasiciyo cimriga loo dibdhigo riximkiisa ha xidhiiriyo riximku xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba waa ka imaanaya dadkii qaraabada ahaa wey wabidilqurba weeyaan walyataamaa wa axsinuu u ixsaan sameeya ilalyataama kuwii agoommaha ahaa u tura madaxa u masaxa oo u salaaxa tarbiyeeya maalkooda u xafida walyataama wey waa agoontii nebigu waa isaga yidhi calayhi salaatu wasalaam ana wakaafilulyatiim aniga iyo qofka agoon kafaalo qaaday jannada filjannati hakada jannada sidaasoo kalean ah labada afarood yaa fartaas musabixada la yidhaahdo ee sabaabadaa iyo farta ku xigto wusdadaa intaa yaray kala dheer yihiin oo kale sidaasoo kaleaan nahay imaamu bukhaari baa xadiidkaa warinaya marka agoonka waxaa loogu wanaag samaynaya waa qofkii caawin lahaaba waay aabbihii baa dhintay waa yaryahay hooyadiis kuma wada filnaan kadho arrimihiisa oo dhan si kastoo u dadaasho dadka awoodi kara marka inay tarbiyeeyaan waxaa la rabaa inay wax ka tarbiyeeyaan agoonka wailaa haddii kale waxaa laga yaabaa dhaqan xun inuu ku weynaado hadhowna ummadda bulshada dhibaato ku dhex jidho agoonka uu noqdo ilaa lama tarbiyayn waxna lama barin walmasaakiin kuwii masaakiintaana u ixsaan sameeye oo masaakiinta sadaqa siiye hadal haddayna wax siinayn hadal wanaagsan dhahaya waxa weeyaan waa dadka masaakiintaayo maskiin iyo faqiir iyo kulli waa shamlinaysaa kuwaa weeyaan ayb waljaari dilqurbaa waxaa meesha kugu wada jira waaxsinu waxa kaloo ixsaan samaysaan aljaar dariskii dilqurbaa dhowaanta u saaxiibka ahaa waxa weeyaan darisnimadiisaa idin dhow daarta uu ku jiro iyo daartaada ama gurigaada isku dhow ayib waa daris dhow weeyaan xaggii qaraabanimadu ku dhow yahay ilaa darisku waa saddexoo daris wuxuu leeyahay saddex xaq oo xaqii darisnimada iyo xaggii qaraabanimada iyo xaqulislaam saddexdaas buu leeyahay darisna laba xaq buu leeyahay xaqa darisnimada iyo wuxuu leeyahay ma garanaysaa xaqii islaamnimada hadduu daris muslima uu yahay darisna wuxuu leeyahay darisnimada xaqeeda bes markaas sidaas bay u kala duduwan yihiin kan gaalka ah ee mushriga ah waa dariska tihiin darisnimo xaqeed keliya leeyahay ahlu kitaabkaas kuwaan kalena midna saddexdaa xaq buu leeyahay midna labadaa xaq buu leeyahay qaraabanimo xaqeed darisnimo xaqeed islaamnimo xaqeed waljaari ljunub dariskii fogaa isagana wax isxaan sameeye oo isagana samafal u sameeye waa dariska kaa fog see kaaga fogay daartiisaa kaa fog ama qaraabanimadiisaa kaa fog laba xaq buu leeyahayo xaqii darisnimada iyo xaqii xaqulislaamnimada labadaas buu isaguna leeyahay waljaari ljunub baa la yidhaha aljunub wuxuu ku dhacaa mufradka musanaha jamaca isagoo tabtiisaas aan waxba laga bedelin isna labadaas xuquuqdaas buu leeyahay xasanulbasri wuxuu ku xadeeyey dariska afartan daarood oo dhinac kasta kaaxiga afarta dhinac meesha aad degan tahay dhinac kasta afar daarood oo kaaxiga inay darisku leeyihiin markaa dadkii o dhan baa daris noqonaya ilaa magaaladii o dhan baa soo gelaysa waa dhul tiro badan qofbana qofbuu daris la sii noqonayaa markaas darisnimadaas weeyaan carabta dhaqankeedii wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa islaamnimadaba ka hor inay dariska ilaalin jireen dariska in la wanaajintiisa waxaa ka mid ah hadiyooyin in loo diro dacaamka iyo cunnada mar inaa ugu yeedha markaad leedahay inaad soo booqato waxyaalahaas baa ka mid a xadiis baa wuxuu odhanayey imaamu bukhaari iyo muslim baa soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jibriil kama zuulin inuu deriska ii dardaarmayo ilaa aan ka maleeyey annahu sayuwariu inuu isdhaxal siin doono oo dhihi doono derisku deriska kale ha dhaxlo caaisha waxay tidhi yaa rasuulallahi laba deris baan leeyahay koodee baan hadiyadda siiyaa wuxuu yidhi koodii kuwa albaab dhow kan ku albaab xiga oo la socda waxa gurigaada imaanaya iyo waxa laga samaynaya iyo waxa maaragtay ka jira kaas baa kuugu xaqnimo badan imaamu bukhaari baa weriye waxaa la tilmaamay maadaama derisnimadu muhiim tahay waa in maaragtay xoogaa sharaxaad dheeraada aynu ka bixinno nebigu calayhi salaatu wasalaam abidarbi wuxuu ku yidhi haddii aad maraq maraq haddaad samaysanayso biyaha maraqa badi deriskaada waxaa laga yaaba inaysan maraqa haysan oo waxoodu yaabis yihiin dariskaadana ka warqab hadday u baahan yihiin maraqaa badisay wax uga gee ayib iyaguna waa inaysan saluugin ayib waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixaynka ku yaal wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin nebigu saddex jeer buu dhaartaa soo celceliyey inuusan rumayn baa dhaar ah man yaa rasuulalahi waa kuma la yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa midka deriskiisa uusan ka aamin noqon sharkiis qofka deriska dhiba oo deriskiisa oo welwel ku hayo amaba dhibtii uba geysay in shar kaga yimaado kaa weeyaan ayib muslimku wuxuu warinayaa jannada inuusan gelayn qofka deriskiisa uusan ka aamin noqon sharkiisa in nebigu calayhi salatu wasalaam xadiidkaa ka soo arooray gabdhaha waxaa la yidhi gabdhaha muslimaadkaayow gabarna yaysan gabadha walaasheeda yaysan yaraysanin macnaha waxay siinayso walow firsana shaatin neef ariga raafkiis qanjaafusha raafaha arigon hilib iyo wax kaleba aan lahayn ba allaha ka dhigay ma waxaana reerkaan ama heblo usii dhiibi ka dhaayaysan isdhihin wixii adigu awoodaaya ha yaraysan u dirdariska ayib xadiidka kale wuxuu tilmaamayey isna saxiixaynka ku yaala nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofkii ilaahayo maalinka qiyaamada rumaysan waxa weeyaan falaa yudi jaara dariskiisa yowsan dhibin dariska haddaan intaa kaga tagno wsaaxibi waaxsinu waxaa u samafashaan asaaxib ila saaxib kii u saaxiibka ahaa biljambi dhinaca wasaaxibi biljambi kan dhinaca u saaxiibka ah kan kan safarka kugula jira qof baa safar rafiiq ku tihin wasaaxibi biljambi weeye dhinacaada qofka ku dhegan weeye waa in loo ixsaan sameeyo waxaa lagu tilmaamay oo kale qofka kugu dhegan oo isku meel baad cilmiga markaa qaadanaysaan cilmiga isku meel baad ka fadhiisataan qofka dhinacaada kitaabka ku haysa ama cilmiga ku haysa ama masaajidka ay isku xigtaan waxa weeyaan asaaxib iljambi wasaaxib iljambi weeyaan ama xirfada shaqada lafteeda qofka aad dhinaca isku haysaan oo shaqada idinka dhaxayso iyaduna waa shamlinaysaa wasaaxibi biljambi weeyaan ayib waxaa kaloo lagu tilmaamay inay tahay xaaskii iyo qofkii dumarka ahaa oo macnaha la leeyahay iyadana raggiiyo u ixsaan sameeya xaasaskiini wasaaxibi biljambi weeyaan arrimahaasoo dhan bay shamlinaysaa marka wabni sabiil waaxsinu waxaa u samafashaan ilaa ibni sabiil qofka waddada ku taagan waddadaha iyo musaafirka sahaydu ka go'day taageerada u baahan meel hebley gaarsiiyada ku haya kaasna u ixsaan sameey kaas waa in isagana loo ixsaan sameey ayib waa qofkaas musaafirkaa weeyaan waddada maraya wax ku filanna aan haysan wey wamaa malakat aymaanukum midigyaalkiinnu waxay milkiyeenna u ixsaan sameeya waxa aad gacnaha ku haysaan addoommada raggaah iyo kuwa gabdhahaa iyagana u samafala wax kastoo aad gacanta ku haysaan waxaa soo gelaya waxyaalaha kaloo aan bini aadamkaba ahayn noolaha xoolihii waxyaalihii xayawaanaadkii a hayseen waxaasoo dhan ixsaan u sameey samafal u sameey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa waxaa ka mida markuu nebigu sii dhimanayay inuu lahaa asalaah wamaa malakat aymaanukum waxaan idiin dardaarmayaa oo laasimtaan salaada waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa waxa midigyaalkiinnu gacanta ku hayaan oo aad gacanta ku haysaan baan idiin dardaarmaya wamaa malakat aymaanukum ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yuxibu ma jecla bal waa ciqaabayaa man axad kaana ahaaday mukhtaalan mid faasheertan badan socodkiisa mutakabir ah oo qaraabadiisa masaakiinta iska kibriya deriska ducafada iska kibriya sifaadkaa xunxun oo lasoo diiday leh mukhtaal baa la yidhaha kaasoo faquuran faan badanoo dadka carabkiisa ugu faan badan wuxuu ku faanaa cilmiga la siiyey waxaasaanaqaan saasaanahay maalkiisao dadka ugu faanaa kan macnaha fakhuur faanta ka badan kaa weeyaan ilaahay ma jecla bal waxa weeyaan wuu ciqaabayaa macnaha weeyaan ayib kibirka waxaa ka mida qofku inuu marada jiido markuu marada gashanayo qofkii ragga ahaayee la yidhi marada xoogaa kor u qaado inay maradiisi iska jiitamayso ayib taas baa ka mida dhulka markuu soconayo inuu isqaadqaadabaa ka mida si kastoo isku qaadqaadid baa layidhi dhulkana ma dilaacin kadhid buurahana dherer kuma gaadhid waxba marka haddaadan saa samayn karin waxba isqaadqaadkaadu ma aha marka waa inaad tartiib iyo aadaab u socoto weeyaan nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jannada inuusan gelayn qofkii qalbigiisa ay ku jirta in yar oo kibir ah markaasaa nin wuxuu yidhi nabi alla qofku wuxuu jecel yahay ninku wuxuu jecel yahay mara wanaagsan inuu qabo kaba wanaagsan inuu qabo ma kibirkay ka mid maya wuxuu yidhi ilaahay in allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay mid wanaagsan weeye wax wanaagsan buu jecel yahay kibirku waxa weeyaan buu yidhi nebigu xaqa oo laga kibro iyo dadka oo la yaso taa weeyaan ayib taasna sidaas baa loo tilmaamay dee kii isqaadqaadayay waa isagii dhulka lala gooyey oo nebigu yidhi ninkaas dhulku liqay yatajaljal fi lardi dhulkuu sii gelgelayaa ilaa yowmi alqiyaama waa xadiis bukhaariga ilaa maalinka qiyaamada waa ninkii faasheertamayay oo kibirsanaa oo dhulku qabtay kaa weeya badanaaba marka kibirku wuxuu ku soo dugaalaa dadka xoolaha hantida badan xoolaha la dhaqdo gaar ahaan xoolaha ishkinka la yidhaahdo sida geelaya lo-doo kale hadday uusan qofkaasi qof sidiisa u fiican ahayn in waxyaalahaas haddii hantidaasi uu aad u leeyahay kibir uu ka qaado way dhacdaa sida uu tilmaamayo xadiidku waxa weeyaan asxaab libil walbaqar baa nebigu tilmaamay calayhi salatu wasalaam laakiin wuxuu yidhi nebigu sakiinada iyo xasiloonida iyo qanaacadu fii ahli lqanam dadka ahlu ariga ah arileyda kuwaas baa la dhexgeli oo iska qanaaco badan yihiin iyagu ayib marka aayaddani wax kasta oo loo baahnaa way inoo sheegtay xaggii cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xaggii magaranaysaaba khalqiga dhexdiisa arrimihii ka dhexeeyey intaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala marka qofkii arrimahaas ilaaliya siday tahay uga soo baxa waxa weeyaan waa qofka wanaagsan ee badbaadaya weeyaan in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakuura alladiina kuwii weeyaan kukaas mukhtaalka fakuurkaaya alladiina waa kuwa ama hum iyagu alladiina kuwa weeyaan yabkhaluuna bakayltama bakhayla wixii ilaahay siiyey ku bakhaylaan alladiina yabkhaluun kuwa bakhayltamaya weeye wayaamuruuna annaasa dadkana amra bilbukli bakhaylnimada amraya kuwa weeyaan iyaguna wax bixin mayaan dadkana bakaylnimada ayay amraan wixiina ha iska bixin inay dhahaan aayaddu waxay kusoo degtay baa la yidhi qole jamaaca dhan ah oo yahuud ahaa ansaartay waxay ku dhihi jireen ansaar madiina loogu tegey xoolihiinna ha siinina ha bixinina jihaad ha ku bixinina sadaqa ha ku bixinina wixiina hays waxaa kaloo la leeyahay aayaddu waxay ka hadlaysaa dadka cilmiga leh oo cilmigooda ku bakayla iyaduna waxaa la leeyahay aayaddu toos bay u abbaaraysaa kuwa ilaahay wuxuu siiyey cilmi iyo cood ku bakayla yaa kuwaa wey kuwa iyagaa weeyaan aladiina yabkhaluun wayaamuruuna annaasa dadkana amraaya bilbukli ayay amrayaan bakaylnimay amrayaan dadkana waay war waxbaan kaa rabaa ama waxisaam waxay la mida maxaan ku siiyaa waxbaba ma haye waxbaba ma ilaahayna waxa waa siiya waxbuu haystaa haa waaye waxba ma heli karo anagaanba waxba hayn haa ayib ma fiicna aladiina yabkhaluuna wayaamuruuna annaasa bilbukli wayaktumuuna qarinaya waatana maabay qarinayaan aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadli haddii ilaahay fadligiisa maalka loo dhiibay iyo cilmiga loo dhiibay waa ilaahay fadligiisa markaasay qarinayaan wax ma ii heli kardha waxba kuma heli karo wax ma haysataa waxba ma hayso haa cilmigaas ma taqaana ama ma ii sheegi kardhaa ama ma igu dhaantaa maya ma aqaan ama kuu sheegi mayo waxaasoo dhan bay shamlaynaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waactadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina kuwa gaalada ah cadaaban cadaab baanu u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan baa ilaahay leeyahay muhiin aho ihaanaynayo ihaana u saaxiiba waxa weeyaan cadaab maca alkhizi dullayn maceeda ah ayaa loo diyaariyay waactadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiina waladiina kuwa yunfiquuna bixinaaya amwaalahum xoolahooda ri'aa'a annaasi dadka istustuskooda istustus ayay wax u bixiyaan oo faantan iyo caan aa noqotay inaad wax bixisid kuwa wax u bixiya ee aan wax u bixinaynin ilaahay wejigiisa dartii kuwa aan wax u bixinayn walaa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi ilaahay walaa bilyawmi alaakhiri maalinka dambana aan rumaynaynin dee qoladaasi waxa weeyaan waa qolada xun waxay ka dhigan tahay wahum iyagu aladiina kuwa weeyaan yunfiquuna amwaalahum ri'aa'a annaas walaa yuuminuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ama waxa weeyaan waadumu waxaan caayayaa aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda bixiya ri'aa'a annaasi dadka istusidiis walaa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi ilaahay walaa bilyawmi alaakhir qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman qofkii waman yakun ishaydaanu waman qofkii yakun ishaydaanu shaydaan u ahaado lahu isaga qariinan rafiiq yaa qofkii shaydaan rafiiq looga dhigo waman qofkii yakun ishaydaanu shaydaan uu ahaado qariinan mid qariinoo la xidhiirsan lahu isaga qofkii sidaa noqda fasaa'a waxaa xumaaday qariinaa min jihati rafiiq aleelahay kaas baa u xumaaday shaydaan qariinka looga dhigay oo waxaa weeyaan hadhow markii la tago qiyaamada baa isaga iyo shaydaankii isku silsilad lagu soo xiraya markaasaa leeyahay fasaa'a qariina aleelahay qofka shaydaan qariin looga dhigay ee meel kula jiro qoofil lala geliyey aleelahay qariinnimo iyo rafiiqnimo kaas baa u xumaaday ayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaadaa maxaybaa calayhim dushooda ah maxaa dushooda ahaan lahaa maxaa dhiboo dushooda ahaan lahaa low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinka dambe hadday rumayn lahaayeen oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa kii xaggiis wax ka bixin lahaayeen rasaqahum ullahu ilaahay uu ku arsaaqay istifhaamkan inkaari baa la yidhaahdaa iyo tawbiiq waacnan wamaadaa calayhim oo maxaa dushoodoo dhiba ahaan lahaa waxba dhiba ma ahaateene low aamanuu billaahi ilaahay hadday rumayn lahaayeen iyo walyawmi alaakhiri maalinka dambe oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa baa layidhi kii xaggii wax ka bixin lahaayeen rasaqahum ullahu ilaahay uu ku arsaaqay maxaa barar iyo dhiboo dushooda ahaan lahaa waxba ma ahaateene sidii la rabay kuwa la yimid ayay ahaan lahaayeen wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday bihim iyaga caliima mid ku ogaal badan ayuu ilaahay ahaaday subxaanahu wa tacaala mar hadduu og yahay waa waciid waa goodi waxa weeyaan ciqaab baa loogu goodinayaa ilaahay waa og yahay weeyaan ina allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmiyo mihqaala darratin darro dhurcasada yaryar ee gudguduudan dhurcasada midda ugu yaryar ina allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmiyo mihqaala darratin darro ama dhurcaso midda ugu yari badan baa darre la yidhahdaa waxaa kaloo darre la yidhaahdaa markii daaqadaha la furo shucaaca yar waxa yaryaroo mirigmirigle oo saa u wareegayo aan la qaban karin ee yaryarka ah waxaasna waa la yidhaahdaa ilaahay intaa in la eg cidna ma dulminaayo subxaana wa tacaala waay qofna camalkiisii laga baksin maayo laga nusqaamin maayo hadduu doono waxaa yar oo ilshu aysan la qaban karinba allaha ka dhigo ayib waxay ka dhigan taha kuwaan ahlu naarka marka la naaro naar bay mutaysteen waa la naaray saas iyadoo la naaray naartaasi kacadgoosi macnaha dheeraad la dul saaray maahe xataa in yar oo dhulcasadaa yaree gudgudarre la eg dulmiga cadaabka kuma jiraan in yaroo dulmiya lama saarin waa waxay kasbadeen waa waxay kasbadeen wa intaku hadday ahaato darradaas qofku la yimid waxaa yar ee qofku la yimid ee dhulcasada leeg xasanatan xasana hadday tahay yudaacifhaa ilaahay u laalaabeen ilaahay waa u laalaabaya ayb wa yu'ti ilaahay siiyeen min ladunhu agtiisa ilaahay wuxuu siinayaa subxaanahu wa tacaala ajiran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn waxa weeyaan si kastoo qofku wax loogu laalaabo dee waa xisaab iska kooban laakiin markii ilaahay agtiisa wax weyn laga siiyo taas baa waxay tahay wax aan qofna qiyaasi karin wayuti ilaahay siiyeen min ladunhu agtiisa ajran cadiima ajar weynan badan ayaa ilaahay ka siinaya tafadul wuxuu camal fashay wax ka dheeraad ah oo hawaab iyo abaalmarina ayaa ilaahay siinaya waa jannada jannadu dee camalkaadu ma goyn karo waa silca ilaahay oo qaali ah taasaa ilaahay ku abaalmarinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa kayfa seebaa xaalkoodu ahaanaya gaalada xaalkeedu kuwa fujaartaa xaalkoodu sideeba u ahaanaya idaa wakhtigii ji'naa aan la nimaanno min kulli ummatin ummad dhammaanteed ummad dhammaanteed markaannu la nimaanno bishahiidin aanu la nimaanno mid shahiidoo ku markhaanti kacaya waji'na aan la nimaanno bika adigana nebi allow aan kula nimaanno aan ku keenno calaa haaulaa'i kuwaan dushooda shahiida adoo ah mid ku markhaanti kacaya waxa weeyaan ummad kasta iyo nebigeedii baa la keenaya nebigaasi ummadaasu ku markhaanti kacaya wuxuu leeyahay xaqi waa soo gaarsi nebi maxamed baa la keenaya calayhi salaatu wasalaam kuwii beeniyey iyo kuwii cusaada ahaa oo ummadiisa ahaa buu isna ku dul markhaanti kacaya inay diideen oo adeeci waayeen oo caasiyiin noqdeen seebaa markaa gaaladii iyo fujaartii iyo caasiyiintii xaalkoodu seebuu noqonaya seebaa xaalkoodu noqonaya waa qalbi xanuujin waa taqriic waa tawbiiq seebaa xaalkoodu noqonaya xaalkaasaa imaan doone waxaa la tilmaamay aayaddan sabab nusuulkeed waxa weeyaan dee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabi asxaabtii ka mida oo la dhihi jiray magiciisa cabdullaahi ibni mascuud ayuu wuxuu ku yidhi iqraa' calaya alqur'aana nebigii baa dhahaya qur'aan aniga igu dul akri wuxuu yidhi yaa rasuul allah aqra'u calayka wa calayka unzil ma dushaadaan ku akrinayaa wacalayka korkaada oo keliya unzila laguba soo dejiyeyba adaaba lagugu soo dejiyey adigii lagugu soo dejiyey mayaan kugu dul akhriyaa nebi wuxuu yidhi nacamhaa inii uxibu waxaan jeclahay an asmacahu min hayri cidaan hayrkay aniga ahayn inaan qur-aanka ka maqlo sida hadda laynooku dul ahrinayo oo kale ama dadka qur-aanka dadka bara ugu dul akhriyaan oo kale inaan cid kale aan ka maqlo ayaan jecla markaasaa wuxuu yidhi saxaabigii ilaa nabiga amar siiye suuratu nisa suuraddan aan soo bilaabo aan hadda marayno bilowgeeda markaan aayaddan ku imid buu yidhi fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida baa nebigu wuxuu yidhi xasbuka al'aan kaafigaadu hadda weeye bes halkaa ku jooji nebiga indhihiisaan fiiriyey mise labadiisa indhood oohin iyo illin ayaa ka shumays maalintaa markay timaado nebi kasta markaan keenno ummadaysii markaan keenno adoo nebi muxameda markaan ku keenno calayka asalaatu wasalaam ummadaadii markaan keenno nebi kasta kuwii ku caasigaroobay markuu ku markhaanti furo see xaalku ahaanaya xaal weyn baa meeshaa ka jira wey arrin weyn ayaa halkaa ka jira weyaan ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yowmaydin maalinkaas yawaddu ladiina kuwii waxay jeclaysanayaan kafaruu gaaloobay oo wacasawu rasuula rasuulkana caasiyey nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam yowmaidin maalinkaa isagaay waa maalinkaa weyne tanwiinta yawaddu waxay jeclaanayaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wacasawuu soo caasiya arasuula rasuulkana soo caasiyey low tusawaa haddii la ekaysiiyo lala simo bihim iyaga al ardu dhulka haddii lala simi lahaa waxay tamaninayaan low tusawaa bihim lard dhulka haddii lagu aasi lahaa yaa dhulka haddii lala simi lahaa la ekaysiin lahaa ciidda lagu socdoo kale haddii laga dhigi lahaa waayo iyagoo nool waxay leeyiin yaa dhulka nalliqsiiya dhulku hadduu nalliqi lahaa meeshaan taagannahay dhulkuba nalliqi lahaa waxa weeyaan hadday saa noo ahaan lahayd low tusawaa bihim lard ayb saasay tamaninayaan sida meydka marku dhinto loo aasoo loo qariyo yaa saasoo kale noo qariya waa markay dhahayeen waxa weeyaan yowma yanduruun maru maa qadamat yadaahu wayaquulu lkaafiru gaalku waxu dhahayaa yaa laytanii kuntu turaaba alla haddaan siigo iyo ciid ahaan lahaa waa hadde xaqiiqada tabtaasay ku imaanaysaa ilaahayna oo ka sheekaynaya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yaktumuuna allaha ilaahayna kama qarinayaan xadiia wax war ah oo ay ilaahay ka qarinayaan ma jiro wax kastoo ay sameeyeen kuwii wax laayo qariyey kuwii wax khayaanoo qariyey kuwii baail caabudooo qariyey kuwii muujiyey wax ay ilaahay ka qarinayaan ma jiro maxaa yeelay waxaa ku markhaanti fulaya jawaarixdoodii iyo xubnahoodiibaa ku markhaanti furaya de waxaa jira aayad kaloo dhahaysa ay dhihi doonaan gaaladu wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin waa inkirayaan waa dafirayaan halkaana waxaa layidhi walaa yaktumuuna allaha xadiia isdiidi mayaane meesha xafiisyadeedaa badan meelay waxay ku dadaalayaan inay wax qariyaan meelana waxba ma qarin karayaan waayo walaa yaktumuuna allaha xadiia darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab